إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah wasiir ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ayaa xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku dishay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe shan ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay kamiin barqanimadii maanta ka dhacay meel u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa habeenkii xalay weerar lagu ekeeyey ciidamada burundi ee heesta degmada ceelbarafe ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo sidoo kalena la weeraray isbaaro ciidamada dowladda federaalk u taalla degmada afgooye taliska xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka warbixiyey weerarkii hotel eleyd iyo kii goof guduud iyo howlgalkii khasaaraha adag lagu gaarsiiyey ciidamada ugandha ee ka dhacay nawaaxiga janaale xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay fashilka amni iyo kan siyaasadeed ee ay dul hoganayso dowladda federaalka ah mu'asasada alkataib ayaa filim waxay ka soo saartay dagaal lagu xasuuqay ciidamada etoobiya oo ka dhacay gobolka baay askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa isu soo dhiibay walaayadda islaamiga ah ee galgaduud dowladda federaalka ah ayaa shaqada waxay ka joojisay taliyaha xabsiga dhexe ee muqdisho halkaas oo dhowaan dagaal ku dhex maray dad maxaabiis ahaa iyo dowladda federaalka ah ciidamada dowladda etoobiya qaybtooda oromada ayaa waxa ay ku biireen kacdoonka xukuumadda looga soo horjeedo sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga dibaddana madaxweynihii hore ee dalka muritaaniya ayaa waxaa loo heestaa musuq maasuqu iyo in uu lunsaday hanti dowladeed intaa waa qodobadii warku waaweyne dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
wasiir ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ayaa xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku dishay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaas uu ka dhacay howlgal qorshaysan oo lagu khaarijiyey wasiir ka tirsan maamulka hirshabeelle rag hubaysan ayaa xaafadda kulmis ee magaalada jowhar waxa ay ku dileen cabdiqaadir maxamed kaaraani oo ahaa wasiirkii beeraha maamulka hirshabeelle ee la shaqeeya xabashida etoobiya kaaraani ayaa sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaas waxaana la sheegay inuu dhintay dhowr xabadood oo ay la heleen raggii hubaysnaa ee weeraray xilal kala duwan ayuu kasoo qabtay maamulka shabeellaha dhexe ee hiirshabeelle iyadoona xilka wasiirnimada uu hayay toddobaad un magaalada jowhar waxaa ka taagan hadalhaynta dilka loo geystay wasiirka iyadoona meydkiisa ay goobta ka qaadeen askar ka tirsan maamulka hiirshabeelle xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka wasiirkan dilalka ka dhanka ah mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa aada u soo badanaya waayahan tan oo muujinaysa inaysan waxba soo kordhin dhaqaalaha faraha badan hubka iyo ciidamada ay shisheeyuhu ku bixinayaan sidii ay u hanaqaadi lahaayeen maamulada ay iyagu ka dhiseen soomaaliya shan ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay kamiin barqanimadii maanta ka dhacay meel u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kamiinka ayaa ka dhacay inta udhexaysa deegaanada doonka iyo buulalow waxaana waxaana la hubaa in shan askari halkaasi ay ku qurbaxeen walow ay suuragal tahay in khasaarooyintaasi uu ka badan yahay shan qori oo ay wateen askarta la dilay ayaa waxay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo kamiinka dhigay habeenkii xalay waxaa weerar lagu ekeeyey ciidamada burundi ee heesta degmada ceelbarafe ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo sidoo kalena la weeraray isbaaro ciidamada dowladda federaalk u taalla degmada afgooye maxamed cali aadan ayaa wararka isku soo duway ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerara ka kala fuliyey fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ku yaala gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose haddaan ku horeyno gobolka shabeellaha dhexe waxay mujaahidiintu weerar ku qaadeen fariisin ay si wada jir ah ugu sugnaayeen ciidamada burundi iyo kuwa dowladda federaalka fariisinkan la weeraray ayaa waxa uu ku yaalaa degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka ayaa sheegaya in muddo ay socotay rasaasta la isweedaarsanayay dagaalka kadib ciidamada burundi ayaa furay rasaas xooggan taasoo u muuqata in khasaare soo gaaray hase yeeshee ma helin inta uu la egyahay ciidamada burundi ee ku sugan shabeellaha dhexe ayaa ku adag inay sahayda isku geeyaan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa fariisimo ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha hoose askartan la weeraray ayaa ku sugnaa isbaaro u tiilay mukayga ee degmada afgooya iyo hanta dheer oo ka wada tirsan shabeellaha hoose waana isbaaro ay ku dhibaateeyaan gaadiidka iyo dadka kuwaas oo dil dhac iyo kufsi u geysta dadka isticmaala waddada weerarka kale ayay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalka kaga sugnaayeen deegaanka sabiid oo aysana u dhow degmada afgooye ciidamadan ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee la weeraray ayaa mararka qaar aada tuulooyinka u dhow degmada afgooye kuwaasoo dhac ka geysta dhowaan ayayna ahayd markii ay weerar ku qaadeen masjid ku yaalla tuulada cadiley halkaasoo ay ku dileen dad ku dhex tukanayay gudaha masjidka taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa uu ka warbixiyey weerarkii hotel eleyd iyo kii goof gaduud iyo howlgalkii khasaaraha adag lagu gaarsiiyey ciidamada uganda ee ka dhacay nawaaxiga janaale wararkaas waxaa inoo haya maxamed daahir calasow afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis ow muscab oo shir jira id qabtay ayaa faahfaahin ka bixiya weeraradii ugu dambeeyey ee ay geysteen sida kii lagu qaaday hotel ku yaala muqdisho gaar ahaan xeebta liido weerarkii goofgaduud iyo ciidamo yugandhees ah oo lagu laayay nawaaxiga janaale abu muscab oo ka hadlaya weerarka lagu qaaday hoteelka uu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen shan iyo labaatan askari soddon iyo toddoba kalena ay ku dhaawaceen waxaa gaaray murtadiinta khasaare lixaad leh oo aada u badan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed khasaaraha soo gaaray oo ka soo gaaray dagaalkaa soconahayey muddo saacada ah oo u dhexeeyey mujaahidiinta xaqudirirka ah iyo nimanka murtadiinta ah shan iyo labaatan waa dhimashada murtadiinta waxay isugu jiraan cadowgii goobta lagu weeraray oo dhismaha ku sugnaa iyo murtadiintii gurmadka u soo sameeyey dhaawacu waa soddon iyo toddobo shiikha oo hadalkiisa sii wata waxa uu faahfaahiyey waxa ay ahayd barta la weeraray meeshaas ama goobtaas waxay ahayd goob ay isugu yimaadaan saraakiisha ciidanka mas-uuliyiinta kuwa maamulka ka shaqeeya iyo dhammaan laamaha kala duwan oo shaqaalaha ka mida riddada meel waxay ahayd ay u arkeen inay gabaad u noqon kadho ilaahay fadligiisa mujaahidiintu waa ugu galeen abuu muscab shirkiisa jaraa-id waxa uu ku soo hadal qaaday khasaaraha ka dhashay weerar qarax ah oo isniintii ka dhacay inta u dhexaysa janaale iyo buufow kaasoo ciidamada mujaahidiinta ay ku beegsadeen gaari gaashaaman oo taaw ah oo ay wateen ciidanka yuganda camaliyadda labaad waxay ka dhacday duleedka degmada janaale oo ka tirsan walaayada shabeellada hoose waxaana lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidanka saliibiyiinta ee yuganda oo halkaa marayey mujaahidiintuna waxay ku guulaysteen inay ka gubaan gaari gaashaaman halkaa waxaa kaloo lagu dilay siddeed askari oo waxaa weeyaan ciidanka yuganda ka tirsan weerarkii aroortii shalay lagu qaaday deegaanka goofguduud buurey ayuu soo hadal qaaday afhayeenka ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaana uu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen sagaal isugu jirtay ciidamo saraakiil iyo mas-uuliyiin camaliyadda saddexaad waa weerar mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhig ay murtadiintu ku lahaayeen deegaanka layahay goofgaduud buurey oo dhaca duleedka degmada baydhabo waxa uu ku bilowday weerarku camaliya istishaadiya waxaana xigay ikhtixaam ama waxaa weeyaan xero jiir waxaa loo yaqaano ay ciidanka mujaahidiintu ku sameeyeen xeradii murtadiintu fadhiyeen waqti kooban kadib waxaa halkaa ka yaacay murtadiintii xerada ku sugnaa xeradiina waxaa la wareegay gacan ku-haynteeda mujaahidiinta khasaaraha inta la hubiyey sagaal murtad waa dhimasho waxaa ku jiray laba sargaal midu wuxuu ahaa guddoomiyaha deegaankaas goofguduud buurey ninka ugu magacaaba murtadiinta midna wuxuu ahaa taliyaha booliska waxay ku magacaabaan ninkii ugu magacownaa deegaanka labadaas ayaa ku jiray dadkii meesha ku dhintay sheekha waxa uu wacad ku maray inay sii wadi doonaan weerarada ilaa laga gaarayo yoolka la tiigsanayo oo ah ku dhaqanka shareecada islaamka xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay ka hadleen fashalka amni iyo kan siyaasadeed ee ay dul hoganayso dowladda federaalka ah mar kale warkan waxaa inoo haya maxamed cali aadan cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ka tirsan golaha aqalka sare ayaa aada u dhaliilay hay-adaha ammaanka u qaabilsan dowladda federaalka isagoo muujiyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si dhammaystiran u fushatay weerarkii hotel eliit doorasho qof iyo cod ah doorasho qof iyo cod ah doorasho qof iyo cod ah guddoomiyaha gobolka banaadir baa ugu dambeeyo daran lahaa xamar waa kowda rasuulka xamar waxaan fiirsanayay salca meel la yidhaahdo baa nin ku dhintay ama qofku ku dhintay nin inagu xamaqano qof baa ku dhintay qabrigii la- loo qaadahayey meel loo barsiyaa la waayay inaad arkiseen waa laga yaabaa kulligii haantool baa lagu qaaday haantool baashii oo waagii baadiyaha aan joogay baa lagu qaaday waa xamar dhexdiisa kow iyo tobanka sac iyo barkii hoteelku ugu qaalisanaa ugu qurux badnaa baa la galay waxaa yaallo intaasoo isbaaro intaasoo dhagax intaasoo magaciisa ah baabuurta waa la baarahayaa annagoo xildhibaano ama sanatarra ah markaa socono waa kana baalkigii muxuu ahaa fiiri waa gudbahayaa maya waa la fiirin seen ku gudbay marka baabuurka ileed qarxiyey xalay meeshii ileed lagu qarxiyey waa ka cidda feel soo gelayso dhehaysa waxaan muxuu ahaa waxaan waxaan samaynayaa doorasho qof iyo cod ah cid dhehaysa yaa waayo
weerarkii hotel eliit waxaa ku dhintay shan iyo labaatan xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka mas-uuliyiintii ka badbaadayna way isaga guureen iyagoo degay hoteello kale sidoo kale xasan sheekh cali nuur oo ah falanqeeyo ku sugan magaalada muqdisho ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu ku fashilmay siyaasadda wuxuuna tusaale u soo qaatay hadalkii caanka ahaa islamarkaana bahdilka ahaa ee uga yimid safiirka maraykanka ee xalano fadhiya wuxuu weynaa beesha caalamka ood arkaysay warqaday usoo qorta doraad waxaa loola hadlay sidii kutaab dugsi qur-aan dhigtaa loola hadlay sidii madaxweyne loolama hadlay sidii kutaab amar it was an instruction do or not sameey haddaadan samaynayn we know what we will do annagaa naqan waxaan samaynayna it was a final yani signal very heavily marka haddii uu dhinaca marka doo golihii shacbigana wa- waxaa- waxaa la yidhi hal qolo oo samaysan karta ma jirto eh, extension marka waxaa la ogyahay inay golaha shacbigu ay rabaan inay dhahaan waa samaysana dowladda federaalka ayaa xilligan wajahaysa xaalad adag oo ay ammaanka ugu weyn tahay mu'asasada alkataa'iba ayaa filim waxay ka soo saartay dagaal lagu xasuuqay ciidamada etoobiya oo ka dhacay gobolka bay cabdifataax maxamed qaasim ayaa warkan inoo faahfaahinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
mu'asasada alkataa'iba oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filimkii sida weyn loo sugayey maalmahan oo ay horay usii ballan qaaday waa muuqaal mug weyn oo la daawan karayo ku dhowaad muddo saacad ah kana sheekeynaya taariikhdii uu soo maray dagaalka ay kula jirto xabashida tan iyo aas-aaskeedii waxaana uu soo bandhigayaa dagaaladii xamar iidaale iyo kuwii ugu dambeeyey ee lagu gumaaday ciidamada itoobiya ee kusoo duulay geyiga soomaaliya filimka oo ku baxaya saddex luqadood oo kale ah soomaali carabi iyo ingilish ayaa sidii inaad goobjoog tahay oo kale kuu tusaya dagaallo kala duwan ah oo uu ka mid yahay dhabagal weyn oo cagta lagu mariyey kolonyo itoobiyaan ah oo ka dhacay waddada u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo taariikhdu markay ahayd kun afar boqol iyo afartankii ama laba kun iyo sagaal iyo tobankii kaasoo looga tallaabsaday meydadka in ka badan konton iyo toddoba xabashi ah oo isugu jira saraakiil iyo askar ciidanka itoobiya oo qaylinaya ama eedaamaya sida ari libaaxyo baahani ku soo dhex dhaceen toogashooyin siijeed iyo soo jeed ugu dhacaya ayaa filimka lagu daawanaya waxaana intaa dheer gaadiidkooda gaashaaman iyo kuwa xamuulka ah oo dengiiga waddada iyaga oo gubanaya aabiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ka soo muuqanaya isdaarka waxa uu ku faanayaa in ciidamadiisu geesiyaal yihiin laakiin waxaa si ficil ah loo tusayaa inay yihiin fulayo waxaana tusaalooyinka ugu cajiibsan ka mid a afartan jir itoobiyaan ah oo ka cararaya wiil labaatan jir oo mujaahid soomaali ah
waxaan kaloo jecelahay inaan raaciyo sheeko soomaali ninbaa wuxuu lahaa hal irmaan oo dhashay dabeedna ayadan baa waraaba ka cuna qori buu qaato wuxuu baadi doonay waraabihii waraabihii buu helay xabad buu ku dhuftay waraabihii hashii dul yaalloo afka kale hayoo naftu ka baxday sida hadda gaaladu tahay ayaa dawacoo dul timi markaasay ku jeesjeestay dawacadii waxay tidhi maxaa ragga geeraysa loo cunaya haddii afka saa loo kala qabanayo bay tihi maa afka saa loo kala taagayo marka gaalada waxaa leey maxaa muslimka loo soo doonanayo haddii huga iyo hubka laga cararayo alaabta hadhow baktiguna afka kala taagayo maxaa dadka loo soo doonanayo muslimka loo soo doonanayo
جمع للغزاة المعتدين إلى جنة الظلام أتوا سودا
filimkan saamaynta badan ah ayaa waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya hogaamiyayaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aanan horay uga soo muuqan qalabka warbaahinta uuna ka mid yahay yuusuf xaaji oo la arkayo isaga oo hadal dardaaran ah u jeedinaya ciidamo
waxaan idiin sheegnay soo maaha afrikaanka afrikaanka wuu sii kala daran yahaye etoobiyaanna si adag ha loola dagaalamo etoobiyaan si adag dagaalamo maxaa yeelay cadowga geeska afrika ama maanta faqriga aan ku aadannahay koowaada haysta ikhwati fillaah oo yuhuud yuhuud barga dhexe ay wakiilka tagaalada etoobiyaanna geeska afrika oo afrika o dhan bay wakiil uga tahay maxaa yeelay ikhwati fillaah waa cadowun laduud oo soo jirayn ah oo rasuulka uu noo sheegay gacbada inay dumi doonaan oo waxaa weeyaan ilaa intan aan macnaha isheeg ilaahay subxaana watacaala diintiisu ay nabi maxamed jirtay maxamediyada islaamka dhib ku haya waa inaan innagana dareennaa oon u aragnaa etoobiya inay tahay cadowgeenna koowaada muslimiinta sidaan u daciifinayna aan juhdi ku bixin
filimkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay gaadiid hub iyo agabyo kale oo laga furtay ciidamada itoobiyaanka iyadoo aad arkayso saraakiil uu ka mid yahay ibraahim naaleeye oo dul taagan meydadka saraakiisha xabashida oo saxaafadda la hadlaya
kabtan waaye waxaa la dhahaa magaciisa maxaari walduu girma waa ma garanaysaan etoobiyaan waaye sawirkiisana waa kaa waa arkaysaan maxaaru waa kaa maanta wuxuu ku baktiyey meel jamaaco agteeda ah jidka leega iyo udhexeeya jameeco ayuu ku baktiyey ilaah baa meeshaas ku baabi'ey saraakiil badan ninkan hadda kabtankaa waxa waaye iyo kuwo badanba meesha waa ku baktiyeen waxaan dhan waa qaniimo waxaana arkaysaan qorigan qoriyaan meesha yaalla shamsuutarrada waxaa laga soo qaaday cadowga etoobiyaanka kuwii wateen waaye saad arkaysaan ka qoryaha laftooda xabadaa ku yaala waxaana arkaysaan qoryahaas beekaamyada cadowga ilaahay baa laga soo qaaday
filimka ayaa marka laga yimaado dagaalka uu soo bandhigay waxa uu xambaarsan yahay macaani guud oo ku tusaysa cadaawadda soo jireenka ah ee xabashida iyo sida la halgankeedu uu qoray iskudhiib ahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay tahay cidda keliya ee maanta muslimiinta u taagan kaalimihii al-imaam axmed gurey amiir nuur sayid maxamed sheekh bashiir sheekh barsane iyo raggii la midka ahaa ee sababta u noqday inaan soomaalida laga saarin diintooda iyadoo uu sidaasi taxane u yahay dagaalka ka dhexeeya muslimiinta iyo xabashida ayaa waxaa kale oo filimka ka fahmaysaa in dagaalka lasoo bandhigay ee ciidamada itoobiyaanka ah lagu laayay uu aargud u yahay dad maati ah oo ay tacadiyo kala duwan ugu geysteen qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay ka mid yihiin bakool iyo galgaduud oo isdaarka lagu soo qaatay sheikh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo filimka ka soo muuqanaya ayaa fariin guud u diray ummadda muslimka ah gaar ahaan soomaalida dadka muslimiinta ah waxaa looga baahan yahay inay riyada iyo maal abwaalka iska daayaan oo waayaha la socdaan xilligan aan noolnahay cid wax ku siinaysaa ma jirto oo waa adiga iyo raganimadaada iyo meesha aad dhigto guusha iyo gobonimadana tub celidah ayaa loo maraa ee hurdo iyo dhereg laguma gaaro waana tii ninkii abwaankaa u yidhi gobonimo daleel laguma helo daar adoo gala eh haddaad doolan leedahay naftaa diiq la geliyaay waa mur iyo deebaaq waxaa dib ugu aydaane xabashina garasho iyo gar la qabto ma lahan haddii aan la iska celinna boosaaso iyo hargeysa iyo xamar ayaa noqonaya kelinkii lixaad iyo kii toddobaad iyo kii siddeedaad haddana waxba nooma dhowrsana oo waa kuwa ciidamadii xabashidu magaalooyinkii soomaaliyeed dhex mushaaxaya calankooduna ka babanaayo dadkuna yaysan ku kadsoomin madaxda dabadhiirfyada ah oo ay amxaaradu ku aqdaamato aadis aabana looga taliyo waa nimankii dalka gumaysiga u horseeday waa niman dalka iyo dadkaba gadanaya waa niman galab dheer diin iyo dadnimo ka carraabay waa qolo dhigmiirad ah oo damiir iyo danqasho intaba ka maran ee soomaaliyey nin idiin damqanaya idinkama dambeeyo hadday idaan digtoonaan daadba idin qaadiya duleedada kufaarta dacas idinku layno naf dalkaaga doonaysa firaash looma daadsho dabkan aan shidayaa dawadiinna weeye dariiqii rasuulkiyo dawga ha ka bayrina
in si fudud filimka loogala baxo macaani ka weyn xabadda dhacaysa iyo meydadka xabashida waxaa kaalin weyn ka qaadanaya aayadaha qur'aanka kariimka ah hadallada mas-uuliyiinta culimmada sida sheekh maxamed macalim oo ay soomaalida inteeda badan garanayso iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo muuqanaya etoobiya oo ligliganaysa islamarkaana u muuqata mid milatari iyo shucuub ahaan u sii burburaysa iyo waxaa isku soo hagaagay isdaarkan oo ay durbadiiba warbaahinta caalamiga ahi bilaabeen inay bogagooda ugu muhiimsan ku soo daabacaan warbixinno ay ka qoreen soomaalida dhexdeeda marka la eego baraha internetka wuxuu filimka ugu baahay si ka weyn aflaamtii hore maxaa yeelay ogeysiisyadii ay laba maalmood ka hor baahisay alkataa'iba ayaa waxaa la socday sawirro muujinaya meydadka ciidamo itoobiyaan ah dadkuna aad bay u jecel yihiin dagallada lagu laayo xabashida maadaama ay ku beeran tahay cadaawaddooda
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay isu soo dhiibeen walaayadda islaamiga ee galguduud sida warkan uu ku eegayo abubakar ibraahim geedi askartan oo ay tiradoodu ahayd ilaa saddex ruux islamarkaana ku jiray dhibow ama tababar ayaa ka mid ahaa boqolaal dhallinyaro ah oo lagu sheekeeyey in waxbarasho lagu qaadayo dalka turkiga balse la keenay magaalada guraceel ee gobolka galgaduuda dhibaatooyin qaxar iyo rafaad badan kadib waxaa u suuro gashay saddexdan askari inay ka soo baxaan safka ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaaladaasi iyagoona isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda magacayga karmira xaasha layidhaah daadeedin labaatay toddobo marka nimankaaniyo gaalada aan soo raacay turgi meelahaasa lagu wada layidhi oo tababar meelahaasa la aadaa turgi meesha aan sugaynana macna diyaaradda gurceel ka soo degatay gurceel waxaan ku jiray hal sano iyo bil intaas waaba ku rafaadin oo ku sirceen tiradu waxay kun haddana maanta afar boqolaa ka joogtaba bil walba boqolaa iska tagto marka awoodooda meesha ku wiiqmataba maasha allah maasha allah si fiican ay isu dhowda walaayada marka alxamdulil caalamiin shalay niidaan lahay maanta niidaan leeyahay isku mid maaha magacaygu waa cabdullaahi bila faarax da'daydu waa shan labaatan sano jir waxaan ka imiday degmada guraceel xere ku taalle xerxoosh halkaasi oo ay ku sugnaayeen qayb gaalada ka mid a aniga aanteed waxaan ku jira hal sano halkaas sano oon tababar ku qaadanayay wallaahi maasha allah si aad iyo aadaa laygu soo dhaweeyey gacmo furan wax dhibaataa layguma samayn si aad iyo aadaa lii soo dhaweeyey baashi maxamed xuseen absuge oo da'diisu tahay soddon jir nimankan gaaradaha waxay dhaheen tababara laynin qaadaa turki iyo qatar iyo meelahaas marka turkiga wuxuu noqday eeraboorka gurcaal waa kasoo degnay xarag jiq ahoo meel duurka ku taalo cidu ku wareegsantaan la keenay waa la yaabnay wixii haday saan isku bedinay meeshaan aniguna aan aqoon maamulka islaamka awalan anugu iska ogaa inay wax dhiba aana kala kulmayn oo walaayada islaamka ay si dhibaato lahayn walaayada islaamka si fiican ii soo dhaweeyey sidoo kale waxay baaq u direen askarta soomaalida ah ee la shaqaynaya shisheeyaha dalka ku soo duulay inay iskaga soo tagaan aan raggaas aan kula tirnaa walaalahii inta dhallinyaro soomaaliyeed maxaan u sheegaaniyo yaalan marhabaabin annagaa marka hore waddo cidlaa ku dhunnay ragga iga dambeeyo hadda meela gobolada kale ama galguduud sida guraceel oo kale ku suganna fariin aadaan u diraya inay muslimiinta ay soo dhowaadaan ay soo dhiibaan baaq weyn waxaan u dirayaa inay degdeg si degdega uga soo baxaan walaayada inay soo gacan saaraan toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud isku soo dhiibay tiro askar ah oo ka soo goostay dowladda federaalka iyo maamulka galmudug kuwaasoo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey degmada ceelbuur ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud dowladda federaalka ah ayaa shaqada waxay ka joojisay taliyaha ciidamada xabsiga dhexe ee muqdisho halkaas oo dhowaan dagaal ku dhex maray dad maxaabiis ahaa iyo dowladda federaalka ah warkan waxaa inoo haya maxamed ismaaciil kadib weerarkii toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay xabsiga dhexe ee xamar waxay dowladda federaalka shaqada ka ceerisay xilkana ka qaaday taliyaha xabsiga warqad xilka loogu qaadayo taliyaha xabsiga dhexe aadan xuseen kulmiye ayaa waxay ka soo baxday mahad cabdiraxmaan oo ah taliyaha ciidanka isluubta ee dowladda federaalka ninkan ayaa waxaa lagu eedeeyey inoo dayacay shaqadii ugu xilsaarnaa waxaana beddelkiisa si kumeel gaar ah loo magacaabay daahir cabdulaahi raage saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo tobaneeye ah ayaa ku nafuwaayey weerarkii xabsiga dhexe halka dowladda federaalka ay dishay in ka badan toban maxaabiis ah oo qaarkood ay bil ka yar ku xukumnaayeen ciidamada dowladda etoobiya qaybtooda oromada ah ayaa waxa ay ku biireen kacdoonka xukuumadda looga soo horjeedo maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa waxay sheegayaan in uu sii laba kacleeyey kacdoonkii ka dhanka ahaa xukuumadda adis ababa ee ay dhigaysay qowmiyadda oromada kacdoonka ayaa waxaa ku cusub in ciidamadii qowmiyaddaas ay ku biireen ololaha iyagoona hubkooda wata baraha internetka ayaa waxaa la soo geliyey iyagoo lebiskii ciidanka iska dhigay oo ku dhawaaqaya abbay ha dhaco iyo ereyo kale sidoo kale waxay ku milmeen dadka dibadbaxaya داون داون أبيي داون داون أبيي داون داون أبيي داون داون أبيي داون داون أبيي
ciidamada oromada ee kacdoonka ku biiray ayaa u badan kuwa liyuu xeelka la yidhaahdo oo la mid ah liyuu booliska arrintan ayaa keeni karta in culays weyn soo wajaho xukuumadda adis ababa maadaama dhagax tuurkii oromada uu isku bedelayo xabadda durbadiiba waxay kacdoon wadayaasha xirteen waddooyinka soo gala gobolka oromiya iyagoo dhanka kalena aad isugu fidiyey daafaha magaalada waxay dalbanayaan in lasii daayo mas-uuliyiin xiran oo uu ka mid yahay lama magesa wasiirka gaashaandhigga ee xilka laga qaaday iyo rag kale oo uu ka mid yahay jawaar maxamed xaaladda dalka itoobiya ayaa ah mid cakiran oromada oo keliya ma ahan waxa diidan xukuumadda balse waxaa jira qowmiyado kale oo ka soo horjeeda sida tigreega iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed ciise oo soo jeediya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
waxaan idinkugu haynaa xubinta ganacsiga dhaqaalaha waddanka ingiriiska oo laga digay in uu ku yimaado hoos u dhac baahsan tirakoob oo uu isbuucii hore sameeyey xafiiska tirakoobka ee waddanka britain ayaa lagu sheegay in xaalad musiibo ah ay ku soo wajahan tahay dhaqaalaha waddanka ingiriiska qoraal lagu magacaabo ros kalarka ayaa warbixin uu ku daabacay wargeyskiisa telegaraafka ee ingiriiska ku yidhi covid nneteen waxa uu baabi'iyey dhammaan dhaqaalaha caalamka laakiin midkoodna ma gaarin halka uu gaarsiiyey dhaqaalaha waddankeena waxaa lagu soo waramayaa in tirakoobka ugu badan ee shaqola'aanta uu sare u kacay muddo shan iyo afartan sano laga joogo iyadoo uu gaaray boqolkiiba labaatan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka ee waddanka britain ayaa marsii horreysay sheegtay in cudurka corona uu kala xanibay bulshada waxayna intaasi ku dartay in xaaladda haatan taagan aan la barbardhigi karin tan soo socota dadka u dhashay waddanka ingiriiska ayaa aaminsan in xaaladda uu hadda ku jiro waddankaas ay tahay mid aan laga soo kaban karin iyagoo tilmaamay in xaaladdu ku laaban doonto kun sagaal boqol iyo toddobaatameeyadii markaas oo ay sheegeen in qiimaha noloshu ay kor u kacday soddon boqolkiiba sannad walba waxay intaasi ku dareen in noloshu ay ka muhiimsan tahay maalka laakiin marka dhabta laga hadlo ay labadaba isku xiran yihiin musiibadan dhaqaalena ay la mid tahay tan cudurka dadka oo dhammaanaya iyo cudurka oo sii socda waa arrin layska indhatirayo ayay kusoo gebagabeeyeen hadalkooda cudurka corona ayaa dhulka la galay inta badan dhaqaalaha waddamada yurub iyadoona uu ka dilay dad badan haba ugu badnaadeen waddanka maraykanka intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها halkan dhegeystayaal warka ay idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan madaxweynaha hore ee dalka muritaaniya ayaa waxaa loo heystaa musuq maasuq iyo inuu lunsaday hanti dowladeed warar ka imaanaya waddanka muritaaniya ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada booliiska ee waddankaasi ay su-aalo weydiinayaan madaxweynaha hore ee waddankaasi iyaga oo u heysta eedeymo la xiriira musuq maasuq iyo inuu lunsaday hanti dowladeed maxamed weled cabdilcasiis ayaa waxaa loo heystaa in uu ku tagrifalay awooddii dowladnimada intii uu ahaa madaxweynaha waddankaasi waxaana haatan baar waxaana baaritaankii qadiyadiisa gacanta ku haya booliiska qaabilsan dembiyada xagga dhaqaalaha ah wasiiro ka tirsanaa xukuumaddiisii uu hogaaminayey ayaa maxamed weled cabdilcasiis waxay ku markhaati fureen in uu lacag lunsaday waxayna sheegeen in xataa uu qaatay hanti ay lahaayeen dad shacab ah asiga oo adeegsanaya awoodda madaxtinimada ciidamada booliiska ayaa gudaha waxay u galeen guriga madaxweynihii hore ee muritaaniya oo ku yaala magaalada nawaaqshood ee caasimadda waddankaasi waxayna ka codsadeen in uu u raaco saldhigga hase ahaatee wuu ka diiday wuxuuna sheegay in uu ka daba imaanayo sidaas oo aakhirkii uu sameeyey madaxda ka taliya waddamada caalamka islaamka ayaa waxay ku astaysan yihiin musuq maasuq iyo waxisdabamarin badan inta ay awoodda gacanta ku hayaan waxayna ku kacaan wax weliba oo musuq maasuq ah sida in ay qaataan hantida caamka ah ee ay ummaddu leedahay sidaasna waxaa sheegay sidaasna waxaa sheegaya aqoon-yahanada iyo waxgaradka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inageynta